الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الأيمان والنذور كتاب كافر يسمناد ويه لما مسألة أيو كهض يا كتاب كاني mana dheera oo labadaba axaadiidtu waa yar yihiin alaymaan waa jamcu yamiin waa dhaarta dhaarta la dhaaranayo oo qofku uu ku dhaaranayo qaabka loo dhaaranayo wuxuu ka hadlayaa macnaha cidda lagu dhaaranaya iyo cidda aan bannaanayn in lagu dhaarto iyo dhaaraha aan bannaanayn wannuduurna waa jamcu nadar ballanta la gelaayo weeye oo waxa waya qofkii uu ballan qaadaayo nadar uu gelayo haddaba markaa asalka baabka hore wuxuu ka bilaabayaa baab alaymaan laba baab uu qiiminaya baabka koowaad alaymaan alaymaan waa jamcu yamiin oo waxa weeye dhaarta dhaaraha weeye marka aymaan la leeyahy asalkeedana kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo ijmaacu lumma oo ku sugan tahay inuu qofku dhaaran karo axkaamna ay ka ratimayso allah subxaanah wa tacaala kitaabka qur-aankaa waxa uu ku yidhi laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum laymaana فكفاarته إطcاaم عشhرة مساkين من أوسط mا تطcموna أهليكم أو كسوتهم أو تxرير رقبة فمن لم yجد فصياaم ثaلاثة أياaم ذلka كفاaرة أيماaنكم إذا xلفتم واحفظوا أيماaنكم aayadaasa أصل u ah dhaarta allah waxa uu yidhi ilaah idii qaban mayo oo macnaha kuma dembaabaysaan dhaarta lqwiga la yihahdo waa sharxi doonaayo laakiin wuxuu idii qabanayaa bimaa caqadtum alaymaan waxaad kas iyo camdi ugu dhaarataan oo aad ku talagashaan kafaaradeediina waa laynoo sheegay oo hadhow waynu kafaarada arki doono wasunna axaadiidta ku soo aroortay aad bay u badan tahay waana shiikhuna waa keenayaa mu'alifku ummadduna waa ku ijmaacday calaa mashruuciyat alyamiin in la dhaaran karo qofku haddii dhaar lagu yeesho laakiin ma bad ma banaa ma fiicna in qofku dhaarta uu badsado oo daa'iman qofku uu noqdo xaalif iska dhaaranaya allah subxaanah wa tacaala nebiga waa amray markiisa bacdiga ay inkireen qul balaa warabbi latubcahunna waa dhaar wey waa dhaar wey wayastanbi'uunaka axaqun hu qul ii warabbi iyaduna waa dhaar wey marka meelo badan ayaa allah subxaana wa tacaala nebiga ku amray inuu dhaarto ilaahayna meelo badan buu ku dhaartay qur-aanka haddaba dhaartu labay u qaybsantaa laba qaybood ayay u qaybsantaa laqwi iyo dhaar waxa weeye loo qastay middaan loo qastay shiikhaa sheegi doono oo mu'alifka axaadiista waxau ka sheegay in badan oo waxa weeye alyamiin alkhamuus iyo alyamiin asabr iyo waxyaalahaas oo dhan wuu ka sheega waynu arki doonaa dhaartaas oo dhan midda laqwiga ama sheegin oo waxa weye dhaarta la yidhaahdo ilaahay uu yidhi laa yu'aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum shiiku uma tacarudino ma sheegin marka tafaasiir badan bay ku fasiraan culummadu waxaa ugu muhiimsan in la yidhaahdo waa dhaarta qofku unan markaa u qasdayn inuu dhaartee tawkiid iyo wax adkayn iyo oo waxa weeye caadi dadku isaga dhaartaa matalan qof baa ku weydiinaya saa iyo saas miya haa wallahi saas weeye baa marka arrinta noocaas oo kale haa wallahi waa saas haa wallahi saasaan samaynaya wallahi maanta halkaasaan aadaya wallahi waxa weeye waxaa masan dhaartaas macnaha laqwul aymaan baa la yidhaahdaayo kafaarana kama ratibanto loomana jeedo qofku markaa inuu dhaarte tawkiid wey balaa wallahi laa wallahi waxaasoo dhan bay isticmaalaan oo wax dhibaata ah aysan lahayn waxaa kaloo lagu fasiraa qofku intuu dhaarto inuu moodayay inuu run ku dhaaranayo hadhow ay u caddaato inay waxaan siduu moodayay aysan ahayn oo isagaa markaa uu dhaaranayay sidaasuu moodayay inay tahay calaa kulli xaal tafaasiir badan baa ku jirte waa dhaarta aan loo qasdiyin oo markaa qofku isagu uunan u qastaynin inuu dhaar la yimaado ee waxa weeye carabkuun iska bartay taas ayaa la yidhaahdaa laqulyamiin amaa dad badan waxa ay sameeyaan oo waxa weeyaan habboonayn oo iska dhaaranayaan ama ku dhaaranayaan wax aan bannaanayn taas ma bannaana marka axaadiidteennu ka arki doonaa yaa lagu dhaaranayaa yaanse lagu dhaaranaynin labadaasaa loo kala qaadayaa mar haddii dhaartii aynu ogaano inay noocaa u qaybsantay oo waxa weeye qasdigaaga wixii ka soo go-a dhaarta la yidhaahdo hadhowna kafaara gud iyo wax walba haddii aad ka noqonaysid lagaa rabo laakiin asalka mid waa inaan ogaanaa waxa lagu dhaaranaya waa allah subxaana wa tacaala keliya cid kale oo lagu dhaaranaya ma jirto waxaa marka dadku maanta ku dhaartaan hooye iyo aabe iyo xilahay dalaaqan iyo waxyaalaha noocaasoo dadku ay yidhaahdaan waataan wax ilmahayga waayaa iyo waxaasoo dhan dhaar ma aha mana bannaana waana shirki iyo dembi iyo muxarama axaadiisteennu ka arki doonaa ilahay waxaan ahay laguma dhaaran karo nebigaa yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi alla ha ku dhaarto oliyasmudaama iska aamuso waay marka ilaahay waa lagu dhaaran karaa qur-aankiisa waa lagu dhaaran karaa kitaabka qur-aanka diinta islaamka waa lagu dhaaran karaayo maaragtay millat alislaam leanna waa diinta ilaahay sifaadka ilaahay waa lagu dhaaran karaa kulli waa lagu dhaaran karaa a laakiin lama ogola ilahay waxaan ahay in lagu dhaarto lamana ogola diinta islaamka waxaan ahay in lagu dhaarto axaadiidteenu ka arki doono alxadiid xadiidka ugu horreya waxa waya alxadiid alkhamis walkhamsuun bacda talaatamiya saddex boqol iyo konton iyo shan xadiidka ayuu ka bilaabaya waxau yidhi can cabdillaahi can cabdiraxmaan can cabdiraxmaan ibni samura radia allahu canhu qaal waxa u yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulki ilaahay baa ku yidhi yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ow yaa cabdiraxmaan ibni samura nebigu ninkaan laftigiisu ula hadlaya laa tas'al ilimaara laa tas'al ha weydiisanin laa tas'al ilimaara madaxnimo ha weydiisanin alimaara waa madaxnimada wey a marka alimaara ha weydiisanin laa tas'al ha weydiisanin alimaara imaara ha weydiisanin sababtu maxay tahay fa inaka in ucdiitahaa haddii lagugu siiyo fa inaka adugu in ucdiitahaa haddii lagugu siiyo can mas'alatin weydiisasho aad weydiisatay haddii lagugu siiyo wakilta ilayha waa lagu tala saaranayaayoo ilaahay kugu caawin mayo adaa doontae la dhacdhac weeyo waxa weye meesha arti kala dhac ilaahay kugu caawin mayo wa in ucdiitaha haddii lagu siiyo min gayri mas'alatin adoon weydiisan oon doonaynin ucinta calayha ilaahay waa kugu caawinayaayoo ilaahay xaggiisaa lagaa kaalmaynayaayoo lagu caawinaya oo waxa weeye waa lagu kaalmaynayaa taas waa masalada koowaad xadiidku ka hadlay wa idaa xalafta haddii aad dhaaratid calaa yamiinin dhaar aad ku dhaaratid fara'ayta aada aragtid oo markaad dhaaratay kabacdi ay kuu muuqato hayrahaa ay waxaan dhaartaas aad ku dhaaratay hayrahaa khayran minha sida aad ku dhaaratay maahae sida kale inay khayr badan tahay fakafir can yamiinika dhaartaadii ka kafaara gudo ha wa'ti la imow alladii huwa khayr kii khayrka badnaa la imow qaybtaan dambana wuxuu xadiidka ka hadlayaa wa idaa xalafta haddaad dhaaratid calaa yamiinin dhaar baad ku dhaaratay nooc ay doonto ha noqoto shay baad ka dhaaratay wallaahi waxaa ma samaynayo ood u qasdiday inaad ka dhaaratay oo waxa weeye aan laqwi ahayn hadhow baad waxaad aragtay inay ka khayr badan tahay inaad wixii samaysid wallaahi hebel weligay la hadlimayaa tir waxaad aragtay qofkaa muslimkaa in la gooyo oo lala hadlin iyo in lala hadlo oo la kafaaragoto inay khayr badan tahay in lala hadlo oo la kafaaragoto nebigu wuxuu ku leeyahay waidaa xalafta calaa yamiinin haddii aad dhaaratid dhaar ku dhaaratid fara'ayta aad aragtid hayrahaa khayran minhaa inay ka khayr badan tahay sida kale fakafir can yamiinika kafaaradaadii kafaara guda dhaartaadii lana imow wa'ti biladii huwa khayr wa'ti aladii huwa khayr kan khayrka badanna la imow oo walaalkaa inaad jirtid iyo inaad kafaaro gudatid waxa khayr badan inaad kafaaro gudatid ayaa khayr badan taa la imow marka qofka qofka muslimkaa lama gooyo haddii sharkiisa aan markaa laga cararaynin oo waxa weye isaga sharkiisa aan laga dheeraanaynin xadiidkaa marka laba masalo ka hadla masalada koowaad waxa weeye dadka maanta imaarada isku dilaya oo dalbaya oo waxa weeye bal ka waran ha weydiisan baa la yidhi markan dadka ku laynaya oo waxa weye dhiigga u daadinaya oo u dhibaatoonaya oo waxa weeye u ordaya imaaro xagee looga caawinaya marka waxaa maanta ummaddu la degi weyday waa imaaradaa loo wada degdegayo oo loo dagaalamayo dii qof walba banaanka ka mari lahaa oo madaxnimada iska dayn lahaayeen oo waxa weye qof walba ilaahay tala saaran lahaa waxa weeye markaa wanaag baa la heli lahaa markaasna waxa weeye qofkii wanaag badan baa imaan lahaa masalada labaadna waa dhaarta in laga kafaara gudanaayo xadiidka soo socdana waa la mid labada xadid waan isku sharaxayna alxadiid asaadis walhamsuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo konton iyo lix can abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi waxau yidhi wa inii wallahi in shaa allah laa axlifu calaa yamiinin faaraa غayrahaa khayra minhaa ilaa ataytu ladii huwa khayr ilaa ataytu ladii huwa khayr ilaa ataytu ladii huwa khayru minhaa wataxallaltuhaa nebiga masaladii uu hadda ku lahaa cabdiraxmaan ibni samura ayaa isaga laftigiis samaynaya wuxuu yidhi wa inii anigu wallahi ilaahay baan ku dhaartay in shaa allah haddii rabbi idmo leanna waa mustaqbal waxa uu ka hadlayaa wax soo socda in shaa allah oo ilaahay baa yidhi dee walaa taqulana lishayin inii faacilu dalika qadan ila an yashaa allah marka waxa soo socday haddii arti inaad samaysay laabudda waa inaad ku darta insha allah laa axrifu dhaaran maayo calaa yamiinin dhaar ay haddaan dhaar ku dhaarto fa araa aan arka markaa hayrahaa waxa aan ku dhaartamaya waxa kale khayran minhaa inay ka khayr badan tahay ilaa ataytu waan la imaanayaa aladii huwa khayru minhaa kii khayrka badnaa ay aan kii khayrka ka khayr badnaa waxa aan ku dhaartay ayaan la imaanaya wa taxallaltuhaa dhaartaydiina waan ka xalaal noqonaya xadiidkan qisuu lahaa baa la yidhi niman baa nebiga u yimid iyadoo jihaad iyo loo baxayo aan waxba haysan markaasay waxa weeye weydiisteen waxay rukuub iyo fulaan markaasuu waxa weeye nebigu dhaarto wuxuu waxba ida siin mayo wallah kabacdi markaas ayuu wuxuu arkay in ay ka khayr badan tahay oo waxa weeye nimankaas nimankiiba xoogaa dee niyad jab ku dhacay markaasuu siiyey baa la yidhi kabacdina saanuu markaa u caddiyey oo wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay haddii anigu aan basriyadaba intaan dhaarto oo wax ka dhaarto kabacdi markaan arko wixii inay laga fiican yahoo sida kale khayr badan tahay sida khayrka badanun baan samaynayaa oo waan ka kafaara gudanayaa dhaartaydii waa sidii uu faray marka xadiidka hore cabdiraxmaan isamra xadi labadan xadiid marka waxaan ka qaadanayna kow karaahiyatu dalab alimaara waa midda koowaad in imaaro la dalbo imaaradaa loo jeedana waa madaxweynaha iyo waxa weeye wasiirada iyo kulli waa soo gelayaan inaad un madax noqotid guddoomiye gobol kulli waa soo gelayaan haddii aad waxaa dalbatid lagugu caawin maayo allah subxaana wa tacaala waa idiin kala baxaya cid ku caawisana ma helaysid haddaan allah ku caawin salafkuna bannaankay ka mari jireen mana ay dooni jirin oo waa ka carari jireen laba waxaynu ka faa'iidaynaa xadiidka haddii adiga oo aan dalban imaaradii lagu dhiibo oo dadkii kugu baryaan in markaa ilaahay kugu caawinayo oo laguu fududaynayo ayaynu ka faa'idaynaa saddex waxaan ka faa'idaynaa culammadu waxay dhahaan munaasabada ka dhaxaysa xadiidkan dhaarta iyo xadiidkan imaara dalbashada maxay tahay waxay yidhahdeen waxa weeye sida ay culammadu sheegeen sarkashi iyo waxay dhahaan munaasabadu waxa weeye qofku imaaro markii la yidhaahda qabo haddii uu ka cararayo waxaa dhici karto inuu durba yidhaahdo wallahi ma qabanayo oo dhaarto kee khayr badan marka imaaradii oo lagu baryayo inuu qabto iyo inuu dhaartiisii ka kafaara guto haa dhaartiisaa ka kafaara guto wey marka hadday dhacdo inaad ka dhaaratid ha ku socone maadaama dadki ku baahan yihiin ka kafaara gudo wey munaasabada halkaasi laba labada jumle isaga xiran yihin waxaynu kaloo ka faa'idaynaa anna man xalafa qofkii dhaarta inuuna wax waxaad samaynaynin ama waxaad samaynayo oo arka markaa inay ka khayr badan tahay sida kale inuu sameeyo waxaa laga rabaa in uu la yimaado sidii khayrka badnayd sidii khayrka badnayd inuu la yimaado oo uuna tiisii isaga socon ha waa waxaas uu ka dhaartay hadday wax mubaaxay yihiin laakiin wax xaaraama hadduu ka dhaartay dee khalaas ha qof baa ku dhaartay wallahi khamri ma cabayo muxuu ka kafaara gutaa khamrigu awalbooba xaaraam ahaaya marka waxa laga kafaara gudanayo waa inuu qofku marka hore ku dhaartay waxa uu ka dhaartay ay yihiin wax banaanaa oo uu samayn karay marka sidaas ayuu waxa weeye samaynaya kafaara gudku marka waa maxay kafaara gudka ilaahay baa inoo sheegay qaabka loo kafaara gudanayo qaabka loo kafaara gudanayo afar nooc buu qofku mid samaynaya saddexda hore waa takhyiir bay culimmadu yidhaahdeen kan ugu dambeeyana waa saddexda hore marka la waayo allah subxaanah wa tacaala aayaddii hadda aynu akrinay ilaahay waxa uu yidhi fakafaaratuhu laa yu'aakidukum allahu bilagwi fii iimaanikum walaakin yu'aakidukum bima caqadtum alaymaan dhaartii aad ku dhaarateen waa laydin qabanaya waa laydinka raba inaad fulisaan haddii kale ka kafaara gudataan fakafaaratuhu baa la yidhi marka ay dhaartaa waxaa qofkii uku kafaara gudanaya waxa weeye idcaamu casharati masaakiin toban miskiin inuu quudiyo weji baa la yidhaahdaayo hal mis miskiin walba hal mar baa la dhersinaya qadaa loo qaadaya hal mar mutawasida oo dhexdhexaada qada faakaysee ma aha mid liidatana ma aha waa min awsati ma tudcimuuna ahliikum ilahi baa sheegay marka fakafaaratu idcaamu casharati masaakiin toban miskiin baa la quudinaya ow kiswatuhum ama waxa weeye waxaa dhar baa la siinaya mid walba maraa la siinaya kiswaa la yidhaahdaa qof walba haddii mara la siiyo waxa weeye khalaas waxa waa ku filanta jayid ow kiswatuhu marka fakafaaratu idcaamu casharata masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahlikum dhexdhexaad cuntada waa inay dhexdhexaad noqota oo mid walba xabad rooti inta la siiya la odhanaya waa quudiye maya mid walbana waxa weeye dirme iyo sugunto iyo teerse inaad siisa khasa ma aha hal wej baa la yidhaahdaa dhexdhexaad weeye cunto ayaa la siinayaa qofku hal mar uu ku qadeeyo qada unbaa loo qaaday marka taas makhaayadna waa ka siin kartaa gurigaagana uu samayn kartaa sidaa doontid ba u samayn kartaa haddaad markaa weydid meesha aad joogto miskiinna meeshii miskiin joogo unbaad waxa weeye ugu diraysa fa kafaaratu idcaamu casharata masaakiin taasaa aad maanta u fudud ow kiswatuhum haddaad cuntadii awoodi kari weydo oo dharkii kuu fudud yahay dukaan dhar iyuu qofkii leeyahay oo lacagtii iyo wixii ku adkaaday dharkii buu siinaya dharun buu siinaya ow kiswatuhum hadduu waayo ow kiswatuhum ow taxriiru raqaba hadduu inta awoodi kari waayo addoon hadday u joogto addoon buu xoraynaya addoontaa maanta ugu adagoo maanta addooma ma jiraan intaasuu awoodi kari waayey faman lam yajid fa siyaamu talaatati ayaam hadduu awoodi kari waayo oo waayey oo wax uu ku quudiyo masaakiintii iyo dharna siin waayey addoonna waayey saddex beri buu soomayaa marka khalad bay soomaalidu kaga dhacaanoo waan dhaartay buu kuleeyay saddex beraan soomayaa soonka lagama bilaabo soonku wuxuu imaanayaa markaad weydid cuntadii iyo dharkii iyo adoontii leanna saddexooda hore waa takhyiir kafaaratu idcaamu casharata masaakiina min awsadi ma tudcimuuna calaykum ow kiswatuhum ow taxriiru raqaba saddexdaa hore waa takhyiir oo qofka kaa doontaad dooranaysa laakiin ka dambe waxaa layihi faman lam yajid fa siyaamu halaaata ayaam saddexdii hore markuu waayo wa waa ka taas ayaa la yidhahdaa marka maanta waxa ugu fudud oo dadku sameeyaan waxa weeye waa quudinta la quudinaayo quudinta la quudinaayo ayaa ugu fudud oo waxa weeye waa wax aad iyo aad u fudud xadiidka ku xiga alxadiid asaabic walkhamsuun bacda talaatimiya xadiidka saddex boqol konton iyo toddoba can cumar bn alkhadaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi ina allaha allah subxaanaه watacaala ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ina allaha alle yanhaakum wuxuu idinka nahiyaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashin walimuslim wuxuu muslim wariyey intaa hore waa muttafaqun caleyh muslim waxuu wariyey faman kana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut wa fii riwaayatin qaala cumar cumar waxa uu yidhi fawallahi ma xalaftu ma xalaftu biha mundu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam yanhaa canha dakiran walaa aahira xadiidkan qaybtiisa hore qisay lahayd horta sideeda xadiidkaani safar baa lagu jiray baa la yidhi carabta dhaqankooda wuxuu inay aabbayaasha ku dhaartaan sida soomaalidu ugu dhaartaan aaba la-aan iyo hooyo la-aan iyo aabbaha allah iga qaada iyo ilmaha allah iga qaada waxaase ku dhaaran jireen sideedana qofku waxa uu ku dhaartaa wuxuu weyneynaya marka nebigaa wuxuu maqlay baa la yidhi cumar ibn khadaab oo ku dhaaranaya aabihi iyadoo safar lagu jiro markaasuu nebigu waxa uu yidhi in wuxuu yidhi ina allaha allah subxaana wa tacaala yanhaakum wuxuu idinka nahyanaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabayaashin ha ku dhaaranina marka waa nahyi wannahyu yaktadi taxriim waa xaaraan marka walimuslim riwaayadda muslim waxay ahayd waxa uu yidhi faman oo ku daray markuu intaa hore sheegay ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ayuu nebigu wuxuu yidhi faman kana xaalifan qofkii dhaaranaya oo doonaya inuu dhaarto falyaxlif ha ku dhaarto billaahi allah ha ku dhaarto aw liyasmud ha iska aamuso ha xadiidkaa marka wuxuu ina barayaa cidda lagu dhaaranayo iyo ciddaan lagu dhaaranayo waxa lagu dhaaranayo waa allah man kana xaalifan falyaxlif billahi wey waxa aan lagu dhaaranayna waa wax walba oo alla ka soo haray marka biaabaa'ikum waa tamhiile wax walba oo makhluuqa oo alla ka soo haray xaaraan weeye in lagu dhaarto wax walba oo makhluuqa markaynu leenaha makhluuq waxaa ka baxaya kalaamka ilaahay oo qur-aanku makhluuq ma aha marka kitaabka qur-aanka marka dadka lagu dhaarinayo waxa weeye waa sifaatka ilaahay wey waxaa lagu dhaarinaya kalaamka ilaahay marka waxa weeye wixii allah la xiriira oo allah iyo kalaamkiisa iyo daatadiisa iyo sifaatkiisa waa lagu dhaaran karaa oo adoo allah ku dhaartay oo kale laakiin laguma dhaaran karo wixii ka soo haray alle nebiga xataa laguma dhaaban dhaaran karo qaar baa ku odhanaya rasuulkaan ku dhaartay laguma dhaaran karo waa shirki lamana ogolaa marka man kana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut ama ha iska aamuso sababtu waxa weeye ilaahay baa la weyneeyaayo qof kale lama weyneeyo carabtuna waxay weyneyn jireen oo aabbaha loo sheegay aabbaha ayay weyneyn jireen marka waa isku mid kulli lama ogola wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd qaala cumar su ugu degdegay cumar u fiirsa camalka ah qaala cumar waxa uu yidhi fa wallahi ilaahay baan ku dhaartaye maa xalabtu kuma dhaaran bihaa ay aabbihii iyo wixii lagu dhaaran jiray kuma dhaaran mundu samictu rasuula allahi sal l slam yanhaa canha mundu waa xilligii laga soo bilaabo laga soo bilaabo nebiga aan maqlay oo nahyinaya markuu saa iga nahyey weligay dib dambe uguma dhaaran daakiran ay caamidan anoo u kasaya oo waxa weeye anigu aan ku dhaaranayo walaa aathiran aathirkuna waxa weeye ay xaakiyan can hayri iyadoo qof kale xataa xaakiyan can hayri sheikhaa binoo fasiray macnaha wuxuu ka wadaa laa aathiran ay macnaha yacni xaakiyan anoo ka sheekaynaya can hayri hebel baa aabihii ku dhaartay xataa ma aana dhihin ay anahu xalafa hebel aabihiisu ku dhaartay oo xaggu ku dhaartay xataa weligii maan dhihin uwaba iska ilaaliyey ha aniguna kuma dhaaran cid kale oo ku dhaarantayna kama sheekeeyo haddaba marka xadiidkaana wuxuu inoo caddeeyo inoo qararay aslanba waxaa lagu dhaaranaya inay allah tahay inaan cid kalena la ogolayn lagu dhaarto maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka taxriimu alxalfi bigayr illah bilaabaa wa bilummahaat wa gayri dalik iyo dadka hadda maanta soomaalidu dhaqan xumada ay sameeyaan sharaftaydan ku dhaartay iyo ee waxa gaalada laga keenay ama xilahay dalaaqan iyo waxaasoo dhan waa baatil lamana ogolaa qofku ilaahay keliya inuu ku dhaartaa la rabaa uunan cid kale ku dhaaran sababta marka aabbaha loo sheegay waa tacdiimkii ay weyneynayeene kulli waa isku mid iyagoo dhan lama ogola laba waxaynu ka qaadanaynaa anna man araada alxalfa qofkii waxa weeye doona inuu dhaarto oo waxa weeye ilaahay daraaddi oo ilaahay waxaan ayn ku dhaarto inuu aamusaa waajib ku ah oona dhaaran allah allah ku dhaaro ama iska aamus buu yidhi nebi shib iska dheh wa cillatu nahyi bay dhaheen culummadu sababta loo nahiyey waxa weeye qofku markuu qof ku dhaaranaayo waa qof agtiisa uu weyneynayo wey oo kor u qaadayo hadda ilaahay waxaan ahayna in la weyneeyo oo heerkaa lala simo lama ogola waayo allah baa weyn allah baa waxa weeye lagu dhaartaa cid kalena lama ogola afar waxaan ka qaadanaynaa wa ama maa waqaca maa yukhaalifu bihada annahyi min qowlihi aflaxa wa abuuhu in sadaqa taas oo kale culimmadu waxay yidhaahdeen macnaha waxyaalo badan bay ku fasireen oo culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen lafdigaani waa waa kayru maxfuud culimmada qaar baa yidhi oo culimmada qaar baa yidhi lafdigaas nebiga kama sugna laakiin lafdigu waa sugan yahay waxaa kaloo qaar yidhaahdeen oo riwaayadda ay ka leeyihiin wallaahi baa ku jirta calaa kulli xaal xadiidkaa nebiga waa ka sugan yahay laakiin waa la tawjiihinayaa oo nebigu ilaahay waxaan ahayn kuma dhaaran jirin abadanba waxaynu kaloo ka qaadanaynaa fadiilatu cumar mar alla markuu maqlay nebiga oo arrintaa nahayinaya buu dib dambe uguma dhowaanin bannaanku ka maray wanaagga marka saasay saxaabadao dhan waynu soo marnay inay saa ugu degdegi jireen sidii cabdullahi ibni cumarba wasiyada aynu ku soo marnay saasay ugu degdegi jireen waay alxadiid athaamin walkhamsuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo konton iyo sideed can abi hurayrata radia allahu canhu wa can inabiyi sala alla alay slam qaal nabigu waxa uu yidhi qaala sulaymaan qaala sulaymaan ibni daawuud waa nabiyullaahi sulaymaan ibni daawuud isna waa nebi aabihiina waa nebi wa warita sulaymaanu daawuud aabihiisu dhaxlay marka qaala dhaar uu ku dhaartay buu ka sheekeynayaa nebigu qaala sulaymaan ibni daawuud calayhim assalaam isagii aabihiibaa nabadgelya dushooda ahaatee waa labaduba waa laba nebi ayaa habeen waxa uu yidhi wuu dhaartay la atuufanna laamka waa laamulqasam baa la yidhahdaa atuufu oo laamulqasam la geliyo wey la atuufanna waan dawaafayaa alleylata caawa waan ku dul wareegayaa wuxuu ka wadaa dumarkiisa calaa tisciina mra'a sagaashan dumara sagaashan naagood oo uu qabay ayuu waxa uu yidhi la atuufanna leyla ay kulligooda waan jimaacayaabuu ka wadaa waan ku dawaafayaa wuxuu ka wadaa mid walba intaan u tagaan jimaac ugu tegayaa hal hamayn la atuufanna waan dawaafayaa alleylata caawa calaa tisciina mra'a sagaashan dumar ah haye sagaashankaa dumarka abuu yidhi markaan dawaafo oo mid walba jimaaco telidu way dhalaysaa kullu waaxid kullu imra'atin mid walba kullu imra'atin mid walba oo minhunna iyaga ka mida hulaaman wiil bay dhalaysaa yuqaatilu wiilkaana wuxuu u dagaalamayaa fii sabiili illaahi waa arrin marka wanaagsan wuxuu ku fekeray nabiyullaahi sulaymaan sagaashankiisa dumarkaa kulli caawa inuu u tago mid walbana markaa uur yeelato mid walbana wiil dhasho uu tarbiyeeyo uu jihaad u tarbiyeeyo fardafuulka uu baro ay markaa jihaadaan oo waxa weeye jidka ilaahay u dagaalamaan xilli jihaad buu ku jiray kaas wuxuu ku tamaniyey sagaashan wiil oo uu dhalay oo dhinacyadiisa taagano waxa weeye la dagaalama fa qiila lahu waxaa lagu yidhi ay meleg baa ku yidhi baa la yidhi qul in shaa allah waxaad dhahdaa inshaa allah le waxaani waa mustaqbal soo socda caawan saas samaynayaa waxaad gaadhay ma aha marka qul in shaa allah falam yaqul ma una dhihin marka waa ilaah wey fa daafa waa ku wareegay bihinna sagaashankiiba hameenkiibuu jimaac ugu tagaa la yidhi quwad iyo awood baa ilaahay siiye nebiyadu dadka la mid ma ahayn falam talid minhunna mid ka mid a iyagii sagaashankii ilma ma dhalin ilaa imra'atan waaxida hal mid ayaa waxay dhashay nisfa insaanin ilmo waxa weeye berki ilmo isagiiba aan dhammayn oo waxa weeye bar ah oo waxa weeye dee iska ibere ay dhashay waka waa lagu ciqaabay marka oo waxa weeye hadalkii maadaama hadduu odhan lahaa in shaa allah ilaahay waxa weeye niyadiisa waa u hagaajin lahaa oo waxa weeye waa siin lahaa raqabadiisa iyo wixii uu rabay laakiin maadaama uu ka tegay in shaa allah ayaa waxaa la tusayaa dadkii inaan allah subxaana wa tacaala mooye arrimahaa cid kale samayn karin marka kuma uu dhaaran karo qofku waxaasaan samaynayaa ilaa inuu insha allah yidhaahdo mooye wartuu nebiguba lahaa wallahi inii ha wallahi inii laa axlaf ha insha allah marka insha allah in lagu daro weeye wixii soo socda fa qaala rasuulu llahi sala sl rasuulka ilahi waxau yidhi markuu qisada inooga shekeeyey low qaala in shaa allah hadduu dhihi lahaa in shaa allah lam yaxnad ma kafaara gud iyo kuma waajibeenoo ma dembaabeen oo waxa weeye xantiga waxa layaha markii waxa markaas ciqaab iyo ay ka timaado mana dembaabeen oo waxa weeye xanti iyo kuma dhaceen wa kaana dalika wa kana dalika darakan lixaajatih wa kana dalika in sha allah hadduu odhan lahaana taasaa waxa weeye gaarsiin lahay darakan ay mudrikan waxa weye taasuu ku gaari lahaa lixaajatihi danti uu lahaa laba arrimood buu heli lahaa isagoon dembaabin iyo isaga oo markaa waxa weye dantiisiina ilaahay uu siiyo oo loo fuliyo mualifku wuxuu yidhi qawluhu qul in shaa allah yacni qaala lahu lmelik melik baa ku yidhi qul in shaa allah waa kaas marka xadiidkaani wuxuu inoo caddaynayaa qof walba oo muslima in laga rabo haddii uu dhaaranayo oo wax soo socda ku dhaaranayo inuu yidhaahdo in shaa allah ee una wixii jasmin leanno adiga gacantaada waxba kuma jiraan allah subxaana wa tacaala ayaa waxaan gacantiisa ku jiraan marka in sha allah inaad tiraahid maahe ha ku degdegin waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka alistitnaa fi lyamiin in laga soo reebo dhaarta oo in sha allah la yidhaahdo mar hadduu qofku insha alla yidhaahdo hadhow kafaara gud iyo waxa weeye ka kafaara gudo iyo la odhan mayo waxa dushiisa ma saara hadduu doona wixii waa ka noqonay leanna insha alla buu yidhi dee ilaahay ma doonin marka maadaama una allaa doonin wuu ka noqon karaa marka laba waxaanu ka qaadanaynaa qofka insha allah yidhi wax dembi oo dushiisa saaran oo hadhow kama kafaara gudanayo waxa weeye waxba dushiisa ma saara ayaanu ka qaadanaynaa saddex waxaynu ka qaadanaynaa hada alxadiid waxaynu ka qaadanaynaa cibra iyo mawcida oo noqonaysa macnaha inaynu ogaano nebiyada iyo rususha iyo cid walba iyo awliyada inaynan adduunka maamulkiisa iyagu shaqo ku ahayn waxaad moodaa marka nebi sulaymaan oo tamaniyey jidkii ilaahay inuu u helo sagaashan wiil laakiin waajibku ahaa inuu ilaahay ku xidho oo yidhaahdo haddii rabbi doono wa iraadadiisii markuu sii daayey ouna ku xidhin tii rabbi waxa weeye waxba ma helin waa la ciqaab waxaad moodaa marka ciddii ka sokaysa waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo caadada marka dad badan oo waxa weeye waxaanu kaloo ka qaadanaynaa caadada nebiyada iyo awliyada siay ugu dadaalayeen jidkii ilaahay asbaabtiina inay la imaanayeen iyadoo weliba niyadoodii intay hagaajiyeen jidkii ilaahay ku dagaalamaya oo waxa qofku hadduu niyadiisa hagaajiyo xataa waxaa la yidhi jimaaca uu xaaskiisa u tegaya hadduu qofku niyada hagaajiyo oo niyo wanaagsan oo intaasoo ay caawa wiil qaada ama gabar muslimada oo jidka ilaahay waxa weeye hadhow ka qofku hadduu saa niyadiisa ka dhigo ajar iyo wanaag ayaa u soconaaya marka sidaa daraaddeed in lagu dadaalo wey waa ka marka aad iyo aad waa in arrintaas la isaga ilaaliyo oo waxa weeye aan marnaba la dhaaran qofku ilaa waxa weeye inuu maaragtay ilahay ku xira mooye alxadiidu ataasic walarbacuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo ataasic walkhamsuun saddex boqol iyo konton iyo saddex konton iyo sagaal can cabdillaahi ibni mascuud radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi man xalafa calaa yamiini sabrin man xalafa calaa yamiini sabrin yaqtadicu biha maal imri'in muslim wa huwa fiiha faajirun laqiya allaha wa huwa calayhi qadban ونزلت قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا في سورة في آخر الآية في سورة في سورة آل عمران الله وحوير عبد الله بن مسعود حديث كان من روحي نبي يقول من حلف قفك قدارته على يمين صبر يمين الصبر وحل إرادات دارته qofku nebigaa sii fasiraya uu ku dhaaranayo isagoo qof xoolihii raba inuu baatil ku qaato calaa yamiini sabrin marka yamiinu lhamuusna waa la yidhahdaa yamiinu sabrina waa la yidhahdaa ay sabrka asalkiisa waa xabsi wey marka saasaa laga keena qofku markii uu qof maalkii ku qaadanaya dhaartan oo dulmi ugu qaadanaya yamiinu sabrin la yidhahda calaa yamiini sabrin yaqtadicu uu ku goosanayo bihaa dhaartaa maal imri'in muslim qof muslima maalka dimiga iyo waxa weye mucaahadka iyo musta'minka iyo qofka gaalka ah oo waddanka islaamka dhex joogana waa la mid maalkiisu bay yidhahdeen culammadu tacdiim wey huwa fiihaa faajirun isagoo dhaartaas been ku dhaaranayo faajir ku ah oo dulmi ku samaynayo oo aan xaq ku dhaaranaynin laqiya allaha waxa uu la kulmaa alle wa huwa calayhi qadbaan isagoo ilaahayna uu caraysan yahay laqiya allaha alluu la kulmaa wa huwa allana calayhi ninkaa dushiisa qadbaanun uu u caraysan yahay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud wanazalat way soo degtay markaa qowluhu tacaala ina aladiina yashtaruuna kuwa ku iibsanaya bicahdi illaahi cahdigii ilaahay iyo dhaarti ilaahay cahdigii ballantii ay qaadeen wa imaanihim iyo dhaartooda tamanan qaliila xoola yax tamanun qaliilna waxaa la yidhahdaa adduunyadao dhan adduunkao dhan haddii aad ku dhaaratid been oo lagu siiyo athamanu lqaliil baa la yidhahda wax faa'idaa u leeyaha ma jirto leanna sababto waxa birri baad ka tegaysaa oo ka dhimanaysaa wax uu ku tarayna ma leh marka athamanu lqaliil ayuu markaa noqonayaa thamanan qaliila halkaan marka xadiidkaani waxa uu inoo caddaynayaa dhaartaa la yidhaahdo dhaarta ama yamiinu sabrina waa la yidhahdaa yamiinu lhamuusna waa la yidhahdaa marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka taxriimu inay xaaraam tahay akhdu amwaali nnaasi bilbaatil horta dadka maalkooda in baatil lagu qaato dhaar beena iyo waxa weeye markhaatiga beentaa waa la mid shahaado zuurka in waxaas oo dhan lagu qaato waa baatil weeye mana banaana umana xalaalaynaysa dhaartaa uu ku qaataye waxa weeye daahirka xukumkii unbaa lagu fulinayaa isaga iyo ilaahay aakhira laakiin waa u taallaa dembigaa waa u yaallaa waka marka laba waxaynu ka qaadanaynaa culimadu waxay yidhahdeen taqyiidu lmuslim intaynu kan hore ka bixin macnahaas aan waadixino culimmadu waxay yidhahdeen qofku hadduu qof maalkii maxkamadii ku qaata dhaar ama markhaanti beena qaadigii wuxuu u xukumayaa daahirka qofkaan la yimid markhaantiga iyo dhaarta leanno nebigu wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar sida imaan doonta haddaba qofkii hadduuna markhaanti haysan qofkaana u dhaartay maalkii waa la siinaa kii maalka la-aana waxaa leeyahay faraha ka qaadadee waa daahirkii baa la xukumay laakiin aakhiro xalaal uma aha waxaas maxkamadda aakhiro hadda waxba markhaati beena iyo daar beena waxba tarmayso waa loo haystaa aakhiro hadduu maalkaa dulmi ku qaatay axaadiista soo socotaana caddayn doon culammadu marka waxay yidhahdeen taqyiidka maal imri'in muslim lagu qayday waa tacdiime waxaa la mid a mucaahadka iyo waxa weeye musta'manka iyo dimiga dimi waxaa la yidhahdaa qofka dadka muslimiinta ku dhex nool oo weligiiba ku dhex noolaayo oo degan oo mawaadinka mucaahidna waxaa la yidhahdaa kan soo degay oo waxa weye markaas cahdiga iyo ballanta lala galay oo hadduu doono waddanka yuu deganaane ee deris laba waddan oo derisa oo ballan leh mucaahada oo waxa weye heshiis lala galay musta'minkuna waxa weeye qofka ammaanka la siiyey iyo fiisaha iyo waxaas oo waddanka yimid ama shaqo iyo waxaa u jooga iyo mustaajarka iyo maalkooda lama qaadan karo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa qawluhu huwa fiiha faajirun waxaa meeshaa ka baxayaa qofkii halmaansanaa iyo ama jaahilka ka ahaa waxa uu ku dhaartay oo waxa weeye aan kas u samaynin marka waa inuu dhaartaa kas ugu dhaaranayo oo waxa weeye uu saa u samaynaayo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ihbaatu sifati algadab lilahi subxaana wa tacaala sifadaa sifat lgadab allah allah wahuwa calayhi qadbaan buu yidhi waa sifa waxa weeye calaa wejhin yaliiqu bijalaalihi bay yidhahdaan culammadu si ilaahay u qalanta teenoo kale maaha laysa ka mili shayin wahuwa samiicu lbasiir caradeenoo kale maaha laakin waa mid ilaahay u qalanta oo ilaahay qofku u caroodo dee naar buu geeya waxaanu kaloo ka qaadanaynaa tafsiirka aayaddaas inay xadiidka saas oo lagu fasirayo inay tahay dhaartaas alyamiin alghamuus la yidhaahdo ama yamiin sabr waa kaas marka aada iyo aad taana waa in la isaga ilaaliyo ilahay naga badbaadiye alxadiidu situun bacda talaata mia saddex boqol iyo lixdan an alashcad an alashcad ibni qays alashcad ibni qays radia allahu canhu qaala waxau yihi kana baynii wa bayna rajulin khusuma في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم waxau yidhi kaana waxay ahayd baynii wa bayna rajulin aniga iyo nin ayaa waxaa naga dhexaysay khusuuma dood baa naga dhexaysay fii bi'rin ceel baan ku doodaynay beerna riwaayadaha qaar baa dhahaa xaggaa iyo yaman bay isku qabsadeen baa lii markaasay nebiga iskula yimaadeen waxau yidhi fakhtasamnaa waxaan bi'rigu marka waa ceelka wey fakhtasamnaa waxaan iskula soo dootagnay ilaa rasuuli illahi sal l rasuulka ilaahay nink isagii baa sheegtay marka oo hadlay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay rasuulka ilahi baa waxa uu yidhi oo ku yidhi ashcar shaahidaaka laba markhaanti baad keenaysaa haddaa adigu xoolahaan leedahay ceelka haddaad sheeganaysid od leedahay shaahidaaka laba markhaanti baa lagaa rabaa la imow laba markhaanti ow amase haddaada laba markhaanti haysan yamiinahu daartiisa baad ku qancaysaa leannu ninkaan ceelkuu sheeganaya ninkaanna ceelkii buu haystaa horta ceelka waxaa haysta ninkaan kale ninkaanna ceelka anaa le buu leeyahay ashcas baa wuxuu leey ceelka anaa le ceelkiina waxaa haysta ninkaan kale marka albayinatu cala almuddaci baa taala walyamiinu calaa man ankar waa saas wey marka shaahidaaka laba markhaanti la imow aw yamiinahu ama dhaartiisa kuqana fa qultu waxaan ku yidhi buu yidhi qultu waxaan yidhi idan yaxlifu walaa yubaali faajirnimuu uqaku caddaynaya wuxuu leeyaha ninkaan nin dhaar kala jecel maaha idan hadday saa tahay anuu laba markhaanti ma haya laakiin hadday saas noqoto oo dhaartiisa ay noqoto yaxlifu oo dhaaranaya walaa yubaali umana aabayeelayo oo dan kamala wuu iska dhaaranayaa been buu ku dhaaranaya fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi markaa waxau yidhi man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiini sabrin dhaar ku dhaarta yamiinulkhamuus weeye sabri ee xabsiya oo waxa weeye yaqtadicu ku goosanaya bihaa dhaartaa maal imri'in muslim maal imri'in muslim qof muslime maalki huwa fiiha faajirun been ku sheegaaya laqiya allaha alla wuxuu la kulmaa wa huwa calayhi khadbaan isagoo u caraysan waa xadiidkii hore macnihiisii laakiin wuxuu inoogu daray sababtii uu xadiisku lahaa kii hore sababtiisii ma sheegin laakiin wuxuu inoo caddeeyaa sababtii xadiidkan mawcidadaa nebigu uu ku yidhi qaybtan dambe oo man xalafa calaa yamiini sabrin sababtuu ku yidhi inay ahayd labadaa nin oo isku qabsaday ceel kabacdi markaas la yidhi laba markhaantilaimow kii ceelka lahaa kabacdi culummadu waxay leeyihiin ba riwaayadaha qaarkood waxa weeye ninkii markuu saa nebiga u sheegay ayuu ka joogsaday oo yidhi war qaada waxaagoo iga dhaaran maya ilahay intuu ka baqay ila qof muslim oo ah waay waxaynu marka xadiidka ka faa'ideynaa un intii xadiidkii hore unbuu inoo faa'ideynayaa oo waxa weye isku macne waxaynu marka ka faa'ideynaa hubuut lxaqi waxa weeye qofka xaqa iska leh awalan bishaahidayni ayay ku sugnaataa fain lam yajid hadduunan helin albayina caddayn hadduunan la imaanin oo mudaciguuna caddayn la imaanin waxay markaa ku sugnaanaysaa fa cala almuddacaa calayhi alyamiin dhaar baa ku sugnaanaysa qofku marka ugu horraysa waxa weeye dhaar caddayn baa laga rabaa bayinadu waxyaalo badan bay marka noqon kartaa waxay noqon kartaa marka ugu horraysa inuu la yimaado laba markhaanti laba nin inuu la yimaado oo markhaantiga waa ku sugnaataa ama nin iyo laba dumara inay uga markhaanti kacaan oo lagu adkeeyo taas waa markhaantiga haddii uu waayo nin keliya hadduu keeno dhaar buu ku kabayaaba culimadu ilaan tii kale wuu dhaaranaya marka dhaar iyo wuxuu isku darayaa hal markhaanti intaa midna hadduu waayo waa qofkii xoolaha lahaayoo sheeganaya oo muddaciga ahaa intaa haddii uu waayo kii xaqa lagu sheeganayey isaga waxaa u furan keliya laba arrimood inuu iqraar sameeyo oo wixii qirto oo ninkaan xaqiisii siiyo iyo inuuna qiran oo markaa inkiro hadduu inkiro oo yidhaahdo waxba uma hayo waxaa la leeyahay dhaara marka dhaar baa lagu xaarayaa hadduu dhaartaa ku dhaarto oo waxaas uu ku been sheegayo oo xaaraam ku qaato laqiya allaha alla wuxuu la kulmaa wahuwa calayhi qadbaan isagoo ilahay u caraysan yahay marka aayaddaasi aan kusoo degtay ina aladiina yashtaruuna biaayaati bicahdi illahi wa iimaanihim samanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum yowma alqiyaama walaa yukallimuhum allahu walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim marka ciqaab adag weeye waana arrin aad iyo aad khatar u ah weliba waxaa ugu sii daran qofku inuu ku dhaarto bacda alcasr aad bay khatar usii tahay waa min alkabaa'ir waxaynu kaloo ka qaadanaynaa taxriimu lyamiin alkamuus dhaarta qofku uu ku dhaaranayo beenta inay xaaraam tahay walow maalkaasi wax yarba ha noqdo oo waxaa la yidhi saxaabadaa weydiiyo waxay yidhahdeen rasuulku ilahi hadduu maalka xataa wax yar yahayna walow qadiiba min araag buu yidhi nebi hadduu doono ha ahaado cada yara laan yaroo cadaya ha ahaadoo lagu cadaydee maalkaa haddaad mar dhaar ku qaadata iyo been ilaahay caradiisii baa waxa weeye sugaysa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxa weeye dhaarta beenta lagu dhaarto waxa weeye inay aad iyo aad u adag tahay oo ilaahay daraaddi markii wax beena lagu dhaartay waa faajirnimo waa tii ugu xumayd in aad iyo aad marka laskaga ilaaliyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidkaana wuxuu ina baray albidaa'atu in albidaa'a in lagu bilaabayo qofkaan wax sheeganaya dadku waxaa loo qaybiyaa almuddaci iyo almuddacaa calayh mid wax sheeganaya oo waxba iga maqan leh iyo mid wax lagu sheeganaya daa'imanna qofka wax lagu sheeganayaa wixii gacanta ku haya qofkaa marka wax lagu sheeganayo waxaa ka horeeya oo laleeyahay kan wax sheeganaya horta caddayn la imow markhaantiyaa la imow kabacdi markaa ayaa waxa weeye markii waxba la waayo ayaa laleeyahay dhaaro hadduu laakiin markhaantiyaal uu keensado kan la dhaarin maayo waa laga qaadayaa wixii marka soomaalidu khalad bay sameeyaan waxay sameeyaan kii wax lagu lahaabaa wuxuu leeyahay dhaaran maye adigu dhaaro waa khalad aniga dhaar la iguma le mar haddii aan wixii sheeganayo adaa dhaarti lagugu leeyahay inaad wixii iqraar samaysid maadaama ninkaa markhaantiyaal waaye xoolihiisii siisid iyo inaad dhaaratid labadaa mid wey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka mawcidatu alxaakim inuu maw ninka xaakimka ah inuu waaniyo dadka marka hore oo u sheego axkaamta oo u sheego dhibaatada ka dhacaysa dhaartan oo uu waaniyo ayaa laga qaadanaya maalkaasna xalaal uma noqonayo sidaynu markii hore sheegnay oo arrin aad iyo aad u khatar alxadiid alxaadi wasittuun bacda halaatamia saddex boqol iyo lixdan iyo ko can haabit ibn الضaxaaq alansaariy radia allahu canhu anahu baayaca wa anahu baayaca nebiga ayuu kula baayactamay oo dadkii la baayactamaya rasuulku ka mid ahaa annahu baayaca rasuula allahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahay buu kula baayactamay taxta shajara shajarat ridwan baycat ridwan wey baycat shajarana waa la yihahda waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii suxuud xudaybiya waa tii markii uu cuhmaan u diray maka oo la yidhi cuhmaan waa la dilay uu markaa waxa weeye nabiga calayhi salatu salaam saxaabadii yidhi ila baayactama intuu geed hoos fadhiistay markaasay kula baayactameen inay dagaalamaan ille marka hore dagaal looma socone cumraa loo socday oo nebigaa ku riyooday waa suuratu fatxi baa ka sheekayday marka taxta shajara raggii kula baayactamay buu ka mid ahaa wa ana rasuula allahi sal ly slam qaala rasuulka ilaahi waxa uu yidhi beecadu waa dhaare man xalafa calaa yamiini qofkii dhaarta dhowr masalo marka xadiidkaana ka hadlaya man ruuxii xalafa dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta bimillatin diin ku dhaarta diintaasoo hayra alislaami diinta islaamka waxaan ahayn ku dhaarta kaadiban isagoo been sheegaya mutacammidan u kasaya fa huwa kamaa qaala waa sidii uu yidhi ee waa gaaloobay qofkaas diintii islaamka waa ka baxay diintaa uu ku dhaartay buu galay waa khatar wey allahu akbar masalada labaad waman qatala nafsahu qofkii naftiisa dila bishayin wax ku dila wuxuu doona ha ahaadee cudiba bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaame ayaa lagu cadaabayaa wixii uu naftiisa ku dilay masalada saddexaad walaysa calaa rajulin nadrun walaysa ma ahaanin calaa rajulin ay qof walbaa loo jeedaayo qofka dushiisa ma aha nadrun fii maa laa yamlik qofku wax uunan isagu lahayn oo haysan nadar kuma geli karo oo qof xoolihiibaa nadar ku galay inaan bixiyo nadarkaasi ma guntamayo masalada afraad oo xadiidku ka hadlay waxa weeye wa fii riwaayatin wa lacnu lmu'mini ka qatlih qof mu'mina inaad nacladid oo taraahid nacladaha kugu dhacdo waa ka qatlihi dilidiisa oo kale wey wa fii riwaayatin masalada shanaad oo xadiidku ka hadlay waman iddacaa dacwaa kaadiba qofki waman ruuxii iddacaa sheegta dacwaa sheegasho kaadiba been ah oo qof xoolihii iska sheegta liyatakahara si uu u badsado bihaa si ugu badsado oo wax ugu ugu helo lam lam yazid lam yazid allahu alla uma ziyaadiyo lam yazidhu allahu alla uma ziyaadiyo ilaa qila yaraan iyo faqri buu ka qaadayaa qofkaa xoolihiisii aad boobtay oo waxa weeye aad ku tala gasho dhaarta iyo beenta iyo saas u aatay waxa weeye faqri baad ka qaadaysaa iyo dhibaato xadiidkaa marka shan masale buu ka hadlaya shan masalo ayuu ka hadlaya masalada ugu horraysa wuxuu nebigu yidhi man xalafa calaa yamiinin qofkii ku dhaarta dhaar bimillati gayri alislaam diinta islaamka diin aan ahayn milla waa diin wa kaadiban isagoo ku been sheegaya mutacammidan u kasaya fa huwa kamaa qaal ay waa ku gaaloobay wey marra hadduu diinta islaamka waxna ku dhaarto dadka qaar baa ku odhanaya yahuud allaha iga dhigo haa kiristaan baan ahay haddaan saas sameeyayba ku leeyahy waa arrin aad iyo aada u khatara haa diinta waan ka baxay haddaan saas sameeyo been buuna ku dhaaranaya kaasi waxa weeye waa gaaloobay oo diintii waa ka baxaya waana arrin khatara waa inuu u kasaya marka qaala waxa uu yidhi waman qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama qofkii naftiisa wax ku dila ama bir ha ku dilo ama ha isqarxiyo ama waxa weeye bam ha isku xiro ama baabuur ha isku dhigo ama waxa weeye maaragtay sun ha cabo ama guri ha iska soo tuuro ayu nooc ama xabad ha isku dhuftee mar hadduu naftiisa isagu dilay waxa weeyana soo marnay axaadiistii hore oo waxa weeye ninkii sakiinta isku jeexay markaas waxa weeye allah uu yidhi baadaranii cabdii binafsihi xaramtu calayhi aljanna waynu soo marnay qofku hadduu naftiisa dilo oo waxa weeye uu isagu naftiisa dilo cadaab ayaa u taalla ilaa inuu ilahay cafiye mooye siduu isku dilay baana lagu cadaabaya hadduu buur iska soo tuuray buur baa laga soo tuurayaa naarta dhexdeeda hadduu sun cabay suntii baa la siinayaa hadduu bir isku dhuftay birtii baa la siinayaa hadduu isku dhufanayaa maro masalada saddexaad walaysa calaa rajulin nadrun fi ma laa yamlik qofku wax uunan haysan oo isagu uusan lahayn nadar kuma geli karo oo nadarku aynoo imaan doonaaye waxaad awoodidood haysatid baad nadarka ku geli kartaa ee qof xoolihii nadar kuma geli karin wa fii riwaayatin wa lacnu lmu'mini ka qatlih qof mu'mina inaad nacladid ka qatlihi adoo dilay oo kala wey oo nacladu waa naxariista ilaahay kaa dheeraysiyo ilaahay ku cadaabo waa habaar waana khatar masalada shanaad waxa wey man iddacaa qofkii sheegtay dacwa kaadiba dacwo kastay noqon kartaa wax walba liyatakahara bihaa inuu ku badsado lam yazidhu allahu alla uma siyaadiyo ilaa qila yaraan iyo faqri buu ka qaadaya marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka kow taqliid altaxriim calaa man xalafa bigayri shariicati lislaam wa ka wixii aan diinta islaamka ahayn diin aan ahayn qofkii ku dhaarta inay tahay aad iyo aad arrin khatara u ah waxaa mafhuumka laga qaadanayaa in lagu dhaaran karo diinta islaamka laakiin aan la ogolayn in lagu dhaarto diin kale leanna qofku haddaba gaaladu markay isdhaarinayaan diinta aad aaminsan tahay ku dhaaray qofka dhahaan sidaa daraaddeed waa khatar weyn wuxuu aaminsan yahay oo weyneynayaa la rabaa inuu ku dhaarto taxriimu qatli linsaani nafsahu qofku inuu naftiisa dilo ayaynu ka qaadanaynaya xaaraam tahay oo min alkabaa'ir tahay waxyaalaha naarta lagu mutana ay ka mid tahay saddex waxaynu ka qaadanaynaa qofka wax uunan haysan inuunan waxa weeye inuunan qofku wuxuusan haysan uunan nadar ku geli karin waxaanu ka qaadanaynaa afar qofka mu'minka inaan la nacladi karin qofka gaalka ama la nacladi karaa shaksi bicaynihi markaa hadduu muto caam waa loo nacladi karaa lacana llahu lacnatullahi cala alkaafiriin iyo cala aldaalimiin iyo cala alfaajiriin iyo caam ahaan saa waa loo nacladi karaa laakiin qof bicaynihi hadduu muto oo dhaalim yahay waxa weeye markaas waa la nacladi karaa bay yihahdeen culammadu laakiin qof mu'mina si kasta qofka muslim hadduu yahay lama nacladi kara bay dheheen waxaynu kaloo ka qaadanaynaa taxriimu inay xaaraam tahay dacaawa albaatila inaadan qofku wax iska sheegan karin oo wax walba haddaad qof walba iska sheegay a law yucda annaasu bidacwaahum waxay dadku sheegtaan haddii la iska siin lahaa dad baaba iska sheegan lahaa dadka xoolahooda iyo dhiigooda iyo oo mar horaaba la isdhammayn lahaa laakiin qof walba waxaa laga rabaa dhaar iyo waxa weeye caddayn iyo markhaati ayaa yaalla oo waxa weeye qofku waan iska dhaaranaya ma soconayso halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabkii waxa weeye maaragtay ahaa alyamiin dhaarta waxaan u gelaynaa marka haddana baabka ku xiga oo ah annadar baabu nadar waa baabka labaad annadar annuduur waa jamcu nadar macnaheeduna waxa weeye qofku aliijaab inuu isagu isku waajibiyo waxaan awal waajib ku ahayn waxaan awal isaga waajib ku ahayn buu isku waajibinaya sharcanna waxa weeye macnaha ilzaamu lmukalaf qofku naftiisa inuu ku laazimiyo inuu wax awal aan waajib ku ahayn inuu sameeyo kitaabka qur-aanka waa ku soo hortay yuufuuna binnadri waa lagu ammaanay dadkii wan wanaagsanaa sunnaha nebigana waa ku sugan tahay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man nadara an yudiica allaha falyudichu qofkii ku nadara inuu ilaahay adeeco ha adeeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsiih qofkii ku nadara inuu ilaahay caasiyana yuunan caasiyin imam albukhaari baa werinaya laakiin ma wanaagsana oo waxay axaadiisteenu ka arki doonaa culammadana waa ku ijmaaceen inuu nadarku sugan yahay qaar aan fiicnayn baa jira oo waxa weeye nadarka shardiga iyo lagu xiro waa laga wanaagsan yahay waana qaybsamaa oo waxa weeye dhowr nooc ayuu nadarku u qaybsamaa nadar mutlaqa oo qofku waa iska nadiray waxaan ballan ku qaaday inaan saddex beri soomo waxba kuma xira kaasoo kale waa cibaado inuu qofkii sameeyo waa laga rabaa oo waxa weeye guntamaya waa nadarkaa mutlaqaa labo inuu qofkii nadar uu galo waxa weeye horta marka ugu horraysa asalkiisa waxaa loo kala qaadaa nadarkii inuu cibaado noqdo iyo inuu shirki iyo macsiyo noqdo wax alla wixii cibaado iyo wanaagah waa guntamaya wax alla wixii shirki iyo muxaramana lama ogola oo xadiidkaasaa qaacide u ah man nadara an yudiica allaha falyudiici wax walba oo cibaado ah waa daacay soo gelaya waman nadara an yacsiya allaha waa shirkigii iyo wixii muxaramka falaa yacsi yuuna samaynin laakiin kabacdi markaa kii daacada ahaa baa wuxuu u qaybsamayaa mid mutlaqah oo waxa weeye aan waxba ku xirayn iyo mid wax ku xiran oo qofku yidhaahdo ilaahay ow haddaa i caafisid waxaasaan samaynaya ama waxbaan sadaqaysanaya ama intaasoo beri baan soomaya ama waan xajiyaya arrinta noocaas sida axaadiista inoo imaan doontaa marka culummadu waxay yidhahdeen waa makruuh oo ma fiicna sababtu waxa weeye nebigu wuxuu yidhi nadarku waxba ma keeno ee qofka bakaylka ah unbaa xoolaha lagaga soo saara qofka marka waa wanaagsan yahay qofku nadarki inuu oofiyo hadduu galo laakiin waa laga fiican yahay oo waxa weeye muxaramna ma aha mana wanaagsana laakiin in la iska ilaaliyo baa fiican oo waxba la nadrin alxadiid athani wasituun bacda talaatimiya saddex boqol lixdan iyo labo can cumar bn alkhadaab radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi cumar bn khadaab qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaayo innii anigu kuntu waxaan ahaa nadartu mid nadiray fi ljaahiliya ay qabla alislaam intaana islaamin maxaa nadiray an actakifa inaan ku ictikaafo laylatan hamayn wa fii riwaayati riwaayad kale waxayd yowman maalin fi lmasjid alxaraam masjidka inaan ku ictikaafo waa daaca marka waa cibaado qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fawfi binadrak hadda fuli marka maadaamaad hadda muslim tahay fuli nadarkaagii halkaan culammadu marka waxay yidhahdeen xadiidkan cumar bn khadaab waxa uu nadray qabla alislaam marka qofka gaalka ah nadar waa geli karaa laakiin nadarkii haddii uu fuliyo intuunan islaamin waxba laga aqbali mayo laakiin markuu islaamo hadduu nadarkii fuliyo waa laga aqbalaya waa cibaado ila hadda uu cibaadada samaynaayo waa muslim oo cibaadadiisa waa la aqbalaya saas wey macnuhu waxaanu ka faa'idaynaa marka xadiidkan horta waa inoo soo hormaray xadiidkaano wuxuu inoogu soo hormaray kitaabu siyaam alictikaaf baab alictikaaf buu inoogu soo hormaray waanu kusoo sharaxnay halkaan marka waxa nadarka keliya buu halkaan usoo celinaya inuu qofku nadri karo nadar cibaade ah noocuu doono ha noqdee ama ictikaaf ha noqdo ama soom ha noqdo ama sadaqa ha noqdo inuu nadri karo nadarkaa marka waa nadarulmutlaq wey ma sheegin cumar bni khadaab inuu wax ku xiraa shardi ilaahay oo waxaa haddaa isiisid iyo kuma xirayn waa nadarulmutlaq baa la yidhahda marka wujuubulwafaa baa ka dhalanaysa in la oofiyo nadarkii walow haba ahaado xilligaa qofku uu xirayay nadarka oo gaal ha noqdee culamadu waxay yidhahdeen qofka gaalka ah nadarkiisi waa guntamaya laakiin wuxuu fulinayaa oo laga aqbalayaa oo cibaado noqonayaa markuu islaamo alxadiid athalith wasituun bacda talaatimiya saddex boqol iyo lixdan iyo saddex can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala waxau yidhi can nabiyi sala la alay slam isagoo nabiga ka warinaya nahaa ana anahu ay nebigu annahu nahaa waxa uu nahiyey can innadar nadarka ayuu nebigu nahiyey wa qaala waxa uu yidhi innahu laa ya'tii bikhayr nadarku wax khayra ma keeno oo qofka waxba uma keenaayo oo maxay tahay sababtu marka wax wax wixii in la helaa la moodaya wa innamaa yustakhraju waxaa lagaga soo saaraa bihi nadarkii min albakiili qofka bakhiilkaa ay bisababi macnaha nadarkii asalkiisa waxba ma keeno ilaahay baa waxna bixiya waxna celiya nadarku isaga waxba ma keeno oo waa nadray oo nadarkii baa wixii keenaaya wax jira ma ee ilaahay baa waxaan ku siinaaya ama kuu diidaaya haddaadan nadrinna haddii hadda aad heshay waa lagu siin lahaa oo ilaahay baa kuu qadaray laakiin qofka bakhaylkaa oo aan awal sadaqada bixiyeen oo masaakiinta wax siiyeen ayaa markii wax ku dhacaan nadar intuu galo markaa sadaqadii lagaga soo saara sidaasuu nebigu u leeyahay innahu laa ya'tii bikhayr waxba ma keeno wax uu kuu keenaayo dhibna ma celiyo waxna ma keeno innamaa yustakhraju bihi min albakhiil qofka bakhaylka ah oon waxba bixinaynin ayaa lagaga soo saara waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidkan kow marka ugu horraysa waxaynu ka faa'idaynaa annahyu can innadar nahyi in la nahyi ku soo arooray marka cala alaqale waa makruuh wey leanna waa xaaraam lama odhan karo oo ilaahay baa waxa weeye adilo kalaa la helay oo ilahay wuxuu yidhi yuufuuna binadri wayakaafuuna yawman kana sharuhu mustatiira marka waxaa nahyiga ah haddii daliil kale loo helo oo ka duwa taxriimkii xaaraama noqonaya makruuh buu noqonayaa laba waxaynu ka faa'idaynaa cilada loo nahiyey waxa weeye macnaha inuunan isagu waxna keenaynin waxna celinaynin ee qofkaa bakhaylkaa ayuunbaa waxa weye ku bixiya oo masaakiinta ayaaba dani ugu jirta marka qofku inuu ilaahay ku kalsoonaadaa la rabaa oo waxa weye ilaahay baryo ducada uu ilaahay baryayo ayaa waxay u noqonaysaa waxa weeye cibaada iyo wanaag marna yuuna ka daalin oo alla inuu baryo wey haddaba waxa weeye baabkan waa waxyaalaha uu kaga duwan yahay nadarku axkaamta kale wasaaisha axkaamta kale loo sameeyo waxa weeye way toobay noqotaa laakiin isagu waa ka duwan yahayo waxa weeye nadarku wax uu keenaayo ma jirto ee waxa weeye asalka ilaahay baa wixii uu kuu qadaray ku siinaaye haba isku mashquulinin waxaanu kaloo ka faa'idaynaa yukrahu nadar nadarkaa marka makruuha ah culummadu waxay yidhaahdeen waa midka wax lagu xiro oo qofku inuu yidhahdo ilaahu haddaa i caafisi saasaan samaynaya ilaahu haddaa qofkaan ii hagaajisid oo caafimaad ii siisid ii soo celisid baadidii saasaan samaynaya laakiin nadarka mutlaqa ah oo waxa aan waxba ku xirnayn isaga waxa weeye makruuh ma aha alxadiidu araabic wasituun bacda talaatimi'a saddex boqol iyo lixdan iyo afar waxa uu yidhi can caaishata can cuqbata cuqba wey عفوا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عقبة بن عامر با وxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi nadarat أختي walaashay ayaa nadartay walaashii isla dhalatay ayaa nadartay an tamshi inay socoto oo lugayso ilىa bayt الlahi الxaram inay kacbada u lugayso oo masaafo dheer weeye madiina la jooga waa fogta xaafiyatan iyadoo waxa weeye cagacadoo lugaynaysa oo waxa weye iyadoo lugaynaysa ayay nadartay oo waxa weeye xaafigu waa qofku markuu cagacad yahay macnaha iyadoo cagacadoo lugaynaysa ayay ku nadartay inay beytka ilaahay aado oo waxa weeye kacbada gaadho markaasay arrintii hadda waa adag tahay marka danteedii markay heshay waa ku adkaata faamaratnii waxay amartay an astaftiya inaan waxa weeye soo weydiiyo arrintaas nebiga fadwo uga raadiya laha an astaftiya lahaa rasuul allahi sal rsulka ilahi inaan usoo weydiiyo fastaftaytu waan weydiiyey oo nebigaan arrintii u sheegay oon fadwo ka dalbay fa qaala waxa uu yidhi u sheeg oo waxa weeye nebiga waxay noqotay jawaabtiisii litamshi ha socoto ay xilligeeda qaar ka mid a ha socoto wal tarkab waxana hafuusho macnaha khasan ma aha inay ku gaadho xaramkii oo dhan iyadoo lugaynaysa leanna waxay tidhi waxaan ku nadray inaan lugeeyo laakiin ma ay dhihin waxaan ku nadiray inaan socodkaygoo dhan luka dhigo oo aana waxba fuulin marka mar hadday qaar socoto nadarkii waa fulisay intii kalena ha fuusho markaa waxa weeye rakuub sidaana ha ku gaadho kacbadii oo waxa weeye xaramka ha tagto marka waxaa laga faa'idayaa xadiidka nadarka qofku hadduu galo waxa weeye sidii uu u galay waxa ugu fudud oo waxa weeye maaragtay uu ku suurtoobayo ayuu samaynaya leanno gabadhaan waxay tihi waxaan ku nadiray inaan socdo ee socodkii hadday saacad socotay waa socotay marka hadday marka rakuub fuusho laa xaraj wax dhibaataa male waa fuuli kadhaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa mar haddii xaramkii ay ku nadartay inay aado waa cibaado cibaadadiina waa guntamaysaa sidaa daraaddeed way fulinaysaa oo waxa weye maadaama ay awoodo way fulinaysaa xadiidka ku-xiga oo waxa weeye alkhamis wa situun bacda halaatamia saddex boqol lixdan iyo shan waxau yidhi can cabdillaahi ibni cabaas radia allahu canhuma annahu qaala waxa uu yidhi istaftaa sacd istaftaa nebiga su-aal waxa weydiiye oo fadwo weydiiyey ninkii la odhan jiray sacad ibna cubaada sacd ibna cubaada oo hooyadii dhimatay ayaa nebiga u yimid sacd ibna cubaada istaftaa sacd ibna cubaada rasuula allahi sal sl rasuulka ilaahay buu weydiiyey fii nadrin nadar kaana calaa ummihi hooyadii nadar ay nadartay tuwafiyat waa la oofsaday qabla an taqdii intii ayna nadarkii gudin ayay dhimatay mawtu faj'a ku yimid oo iyadoo nadar gashay soom buu ahaa baa la yidhi sadaquu ahaa waa la yidhi calaa kulli xaal iyadoo nadarkii aan oofin ayay dhimatay markaasaa wiilkeedii intuu nebiga u yimid wuxuu yidhi rasuulku ilaahay oo hooyaday nadar nadarkaasay gashay wayna dhimatay maxaan sameeyaa qaala rasuulu llahi sala allah ala slam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi faqdiihi canha ka gud adigu oo waxa weeye nadarkii ay gashay adigu ka gud ama soon ha noqdo ama wax kale ha noqdo adigu ka samee raadaha qaar baa waxay leeyihiin wixii rasuulka ilahi ma ka guda ha ka gud dayn lagu lahaan lahaa oo aad ka bixisid soo ma anfacdeen fa dayn ullahi axaqu bilwafaa marka waa laga gudayaa xadiidkaa marka waxaa ka faa'iidaynaa qofka haddii uu nadar galo nadarkaasi wuxuu doono ha noqdo ama ha noqdo soon ama ha noqdo sadaqo ama xaj waxa weeye waa laga gudayaa oo waxaa ka gudaya ciddii waxa weeye dhaxalkiisa lahayd oo weli u ahayd ayaa ka gudaysa waka marka ko waxaan ka faaidanaa xadiidka ana nadar cibaada yajibu alwafaau biha nadarku waa cibaado haddii uu guntamana waajib weeye in la gudo oo la fuliyo waxaanu kaloo ka faa'idaynaa ana man maata qofkii dhinta oo nadar lagu lahaa nadarkaasi culummadu dhowr nooc bay uqaybiya u qaybiyaan hadduu nadarkaasi soon iyo xaj iyo cibaadada ay waxa weeye suurtagal tahay in waxa weeye niyaaba ay ka suurtagal tahay leanna hadda salaadoo kale qofka lagama gudi karo laakiin wixii maal la xidhiira ama waxa weeye soon iyo la xidhiira waa laga gudi karaa qofkii oo waxa weye waa suurtagal maa qofka hadduu yidhaahdo salaad salaad qofka qofna lagama tukado marka riwaayadahaydana waxa ku soo arooray inuu soom ahaa qaar waxay yidhahdeen waxaa cidqi inuu qof xoreeyso qaar waxaa sadaqa intaba waa la yidhi wallahu aclam aduu soonkaa ugu badan oo waxa yidhi aduu aad bay soonka ayaa la sheegaa daliil marka xadiidku wuxuu u yahay in laga gudayo qofkii isaga oo dhintay in waxa weye laga gudayo maadaama uu nadar yahay alxadiid asadis wasituun bacda talaatimiya saddex boqol iyo lixdan iyo lix wuxuu yidhi can kacab ibni malik waa ninkii qisadii dheer lahaa oo waxa weeye qisatu tabuuk xadiidka ugu dheer axaadiidda aad iyo aad u dheer weeye oo waxa weeye qisatu tabuuk ninkii ka haray waxau ilaahayna aayadaha qur-aanka kusoo dejiyey waala maaragtay wacala alaaثati aladiina khullifuu waxa weeye saddexdii nin oo waxa weeye la ciqaabay oo intay ka hareen qasatu tabuuk kabacdi markaas nebiga runta u sheegay buu ka mid ahaa xadiidka dheeraa ninkii wariyey can kacab waxa uu yidhi laga wariyey can kacab bni malik radia allahu canhu qaala waxau yidhi markii toobadda laga aqbalay oo toobadiisii timid oo nebigu u bishaareeyey ayuu qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo inna min tawbati tawbadayda waxaa ka mid ah oo aan nadiray an an khalaca inaan ka dhex baxo oon sadaqaystu u wadaa min maalii maalkayga oo dhan macnaha maalka aan leeyahay o dhan inaan sadaqaysto sadaqatan ila allahi wa rasuulih ilaahay ila allahi wa ilaa rasuulih ilaahay iyo rasuulka inaan waxa weeye sadaqadaa ilahay dartii inaan u sadaqaysto oo rasuulka u dhiibo oo rasuulku cidduu doono siiyo marka sadaqatan ila allahi ilaahay baa xaggii baa loo sadaqaysanayaa wa ilaa rasuulihi rasuulkaana loo dhiibayaa wey ee rasuulka looma sadaqaysanaye oo rasuulku sadaqada ma aqbala ilahay baa aqbalaya sadaqada wa ilaa rasuuli ilaahay rasuulka xaggooda inaan sadaqadayda maalkayga oo dhan ku wareejiyo saasaa toobadayda ka mid a fa qaala rasuulu llahi sal l rsulka ilahi waxa uu yidhi amsik hayso calayka bacda maalika ha qaar maalkaaga ka mid a haysoo laha maalkaagaoo dhan ha iska dhiibin fa huwa khayrun laka taasaa kuu khayr badan leanna hadaad maalkaagii oo dhan dhiibtid ood ka dhex baxdid dee faqiir baad noqonaysaa markaa dhibaata kugu dhacaysa maalkaaga qaarna sadaqayso qaarna dayso xadiidkan marka daahirkiisa waxaanu u jeednaa wuxuu nadiray kacab inuu maalkiisa ka dhex baxo oo wuxuu yidhi waxaa nadiray inaan kaba dhex baxaba maalkayga oo dhan anaan khalaca khalac waxa weeye kasiibis maalkayga oo dhan inaan banaanka istaago un gebigiisaba sadaqeeyo nebigu waa ka diido waxa uu yidhi maya qaar hayso oo waxa weeye thuluth iyo qofku inuu sadaqaysto iyo ayaa la rabaa ma aha inuu qofku maalkiisa oo dhan uu dabada ka maro lama ogolaa waxaanu marka xadiidka ka faa'idaynaa qofku hadduu ku nadiro inuu maalkiisa oo dhan sadaqaysto waxaan leeyahay maya qaar baad sadaqaysanaysaa thuluth iyo sadaqayso maalkaaga inta kalena la har taasaa ku khayr badan waxaanu kaloo ka faa'iidaynaa qofku hadduu toobadda intuu toobad keeno uu maal ku daro inay bannaan tahay oo wax jaa-isa ay tahay oyna wax dhibaato a lahayn insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas ayuu ku egyahay kitaabu alaymaani waannuduur oo waxa weeye axaadiistiisi ay ku eg tahay wallahu aclam wabilahi